bismillahi raxmaan raxiim marka hore shirc waa ku salaamayaa mar labaadka xaaladda guud ee nabadgelyada dalku aada iyo aad bay wanaagsan tahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay sidaa u wanaagsan tahay uu inoogu wado oo ay noogu dhammaato nabadqabna ay noogu bilato nabadqabna ay noogu dhammaato haddana xaaladda guud ee dalku ay wanaagsan tahay marka intaa laga yimaado waxaan bulshada reer somalilan halkan iska soo jeedinayaa sidaanu horeba uga baranay inay ciidanka booliiska gacan siiyaan anigoo ku hambalyaynaya had iyo jeer sida ciidanka booliiska ay gacan siiyaan waxaana le wax kastoo dareen idinka galo ciidanka booliiska ama saldhiga idinku dhow soo sheega ciidanka booliiskana waajibkooda ka qabsanayaan waxaana leeyahay dhammaantiin wada askar noqda markan taa ka dhamaadno taliya waxaa jira ciidamada ammaanku howlgalla ay sameeyeen makaabeen hore oo kale iyo maalmahan badda iyagoo hawsha ku jiray dad ay soo qaqabteen maxay ahayn dadkaas bismillahi raxmaan raxiim horta wax dhiboo jiraan ma jiraan ciidanka booliisku waxa weeye dhammaan dalka jamhuuriyadda somalilan waxay ku jiraan heegan buuxa annagoo ilaahay tala saaranana iyo shacabka iyaga wanaagsan ee reer somalilan had iyo jeer gacantana siiya ciidamada booliisku waxay sameeyaan howlgallo howlgallaladaas oo ah kuwa ammaanka lagu xoojinayo dad baa lagu soo qabqabtay dadkaana waa la baarayaa baarisana ka hor dhici mayno wixii ka soo baxana dib baana kasoo sheegay haddii alla yidhaahdo waa intaas weeye laakiin warar baa soo baxaya taliya in goob ka mid ah ama guri ka mid a ciidamadu ay galeen oo kale tusaalahaan oo kale iska caabinu ku yimi khasaara halkaa ka dhashay muxuu aha taas bismillahi raxmaan raxiim guryaha howlgalka laga fulinaya mid ka mid ah waxaa ka hor yimi shaqaysi hortaag martisanis khaalid sarkaal xigeen oo ciidanka biliiska ayaa dhaawac ka soo gaaray xaaladiisuna aad iyo aad bay u fiican tahay ninkii falkaa fuliyey dhaawaca geystay iyo nin kaloo la joogay iyo exhibidkii ama maragmuujintii bastooladiiba intiiba ciidanka biliiska gacanta ku hayan waana la baaraya waxaad tilmaantay in howlgalka ciidamadu sameeyeen ee uu sarkaal kixeenku ku dhaawacmay in resistance amaba shaqo hor istaagu ku hor yimi ma dad shici bay ahaayeen mise dad looga shakisanyahay ammaanka kolley waxa weeye dee ujeeddada marka horeba howlgallada loo fulinayay waa waxaa lagu xoojinaya ammaanka de waxa weye waa dad shacaba dadka lasoo qabtay oo qof markaa dee fal lagu tuumay waana la baarayaa waa waayo qofku dee hadduu shacabiyey ama wax kalabayey qofku dee resistance u sameeya marka waxaayn dad shacaba
gesta kale taliya maalmahan oo kale sideed iyo tobanka may dabaaldega marka la gelayo marka laga yimaado ilaalinta iyo xoojinta ammaanka waxaa sidoo kale dhaca dadweynaha dabaaldegaya in gaadiid tiro badan la kaxeeyo in dhalinyaro badan gaadiid ay iska buuxiyaan oo tiro badan la saaro in xawaare aada u sarreeya lagu wado oo dadweynaha noloshooda iyo dee bini aadamkiiba halisku ah iyada taasi ciidamada howlgalka ay ammaanka ku sugayaan ma ugu jirtaa bismillahi raxmaan raxiim iyadoo bulshada reer somalilan marka hore aan ugu baaqayo inay si heer sare ah oo boqolkiiba boqola ugu dabaaldugaan waayo waa rubuc qarni waa sanad guradii shan labaatanaad hase yeeshee ciidamada boliiska ee ammaanku hadday yihiin qeybta nabadgelyada wadooyinka iyo hadday yihiin guud ahaan ciidanka boliiskuba wixii sharciga khilaafsan waxaan leeyahay inagoo faraxsan oo dabaaldegana ma rabno inay dhibaato ama shil yimaado ama dhimasho ama dhaawac markaa halkan darawaliinta waxaan uga digayaa anoo shalayna aanu warbaahinta ka baahinay inay iska ilaaliyaan waayo khatar nafeed iyo khasaaraba way ka iman karaan marka gaariga dusha laga fuulo amaba wejigiisii la qariyo shil baa ka iman kara dhibashaa ka iman karta dhaawac baa ka imanaysa markaa dhammaan gaadiidada reer somalilan taa waan uga digaya waxaana leeyahay in laga waantooba weeye nafta bini aadamku waa qaali hadday dhimato iyo hadaa dhaawac noqoto mas-uuliyad baana saaran ciddii ama birtaa fuli weyde falkaas lagu qabtana sharciga ayaa la marin doonaa tallaabo adag baana laga qaadi doonaa